bismillah alxamdulilah horta nima yahow meeshaas dagaalaa ka dhacay dagaal dad badan ku dhintay ayaa ka dhacay dagaal laba qabiil oo soomaaliyeed oo wadadege gobolka hiiraan ayaa ku dagaalamay marka waxaan fiicnayn ayaa ka dhacay waxaan ilaahay raalli ahayn ayaa ka dhacay dad ayaa ku dhintay ma garat dhaawac fara badanna waa jiraa ma garat marka dagaalkaas aadaan ula soconnaa haddaan nahay ka oday ahaan ama nuqba ul hiiraan aadaan ula soconnaa dagaalkan yaa ka dambeeyo dhex maraya beelaha walaalaha ee halkaasi wada dega adee runtii dagaalkaas wuxuu ka dhacay horta meel xadbeenaadka agtiisa ah soona aabaaley ilaa feerfeer meel ka sokaysa oo sida xuduud beenaadka macnaha dhinaca soomaaliya ayay ku tilmaamaan marka dagaalkaas waa dhacay waana la ogyahaa cidda ka dambaysay waayo ciddii weligeedba ka dambayn jirtay oo qabaa'ilada soomaaliyeed siyaasad markay damcaanba hubka isugu dhiibi jiray ayaa ka dambaysay dabadana ka afuufaya ma garata waayo ciddaas ciddaas annagu waxaan u naqaanaa kooxda farmaajo ma garata kooxda farmaajo ama hir shabeelle ayaa ka dambeeya ma garata oo qolyahaas ayaa ka dambeeya maxaa caddayn u ah caddaynteeda waa iska badan tahay maxaa yeelay dadku waa is-yaqaanaa waa dad deegaanka wada dega haddee askariga laftigiisu inta iska dhiga tuutaha iska dhigu qorigiisii iyo booshkiisii iyo rasaastii uu lahaa ayuu u qaatay marka rag badana ay yaqaanaa hebel iyo hebel iyo hebel la dhihi karo kadibna markay soo laabteen tuutahooda gashaday ayaa jira marka tuutaha waa la iska siibayaa magacii qabiilkuna waa jiraa ma garata control ma le waayo kooxduba waaba koox iska maaragtay fawdada ka shaqaysa oo yacni gacmo shisheeye ay ka dambeeyaan oo xukun oo qaybi waayo waa wax nidaama ma leh waa iska maaragtay dad waxay rabaan sameeya ma garan khasaaraha ka warran hadda dagaalkan u geystay intii aad ka warhaysaan maxay gaadhsiisan tahay yow khasaaruhu ma yara khasaaraha ilaa waxaa naloo soo sheegay annagu ma naqaan wax dhaawac ku dhiman doono ilaa waxaa naloo soo sheegay sideed ma garan sideed dhimasho ah sideed dhimasho ahaa sida xaqiiqda ah oo naloo sheegay maxaa la isku haystaa ilaa hadda oo ka dhexeeya beelahan dagaalkan horta waa dagaaladii dhici jiray ee soomaaliyeed kadib yacni siyaasad kaleba ha soo gasho hadday rabto yacni dhul beereed ayaa la isku haystaa ma garata dhul beereed weliba fatahaadii ay soo gashay oo qoyan oo abuur u baahan ayaa la isku haystaa ma garata meeshaas ayay ka bilaabatay ma garata siyaasad kaleba ha isaga jirta hadday rabtee waa gartay hadda waa sida xaaladda wallaahi niyow xaaladda haddee dad isdilay waaye oo maaragtay meydad badan iyo dhibaato fara badan u kala gaartay wax wanaagah oo hadda dhex yaallaa ma jiraan ma wada hadlin oo hadda wadahadal ma aysan samayn oo saa dad madax bannaan ma aha dhinacaasna waxaa jooga niman la yidhaha new police oo maaragtay etoobiya riddada new police ayaa joogta dhinacaas feerfeer dhinacaanna waa qolyahan kale oo ayagu dagaalka ka dambeeyey waaye marka wax wanaaga ma jiraan shirshir beena iyo waxyaabo feerfeer ka dhacaa iyo kii gobolka looga yeeray guddoomiyihii gobolka hiiraan ninkay ku sheegayeene waxyaabahaas waa jiraan ma garata maantuuba tegeyba feerfeer tegey maalin dhawoodna shir xumo yeesheenna wuu fashilmay ma garata saasaan ula soconnaa wasiirka warfaafinta hirshabeelle dowladda federaalka wuxuu ku eedeeyey inay iyaku dagaalka ka dambeeyaan ka dhacaya deegaanadaas marka maxaad kala socotaa adeer waa run oo dagaalka horaan idinkugu sheegna inay ayagu ka dambeeyaan oy abaabulaan magacyo kale ha isaga bixiyaano hadhahaana dhulbeeradaa la isku qabsaday laakiin waa wax ay kooxda farmaajo iyo kuwan hirshabeelle dabadhilifka ah ay ka dambeeyaan oy abaabulayaan waaye dagaallo badan oo sidaan oo kale u dhacay oo ay ka qayb qaateen maaragtay ciidamada qoladan dawladda sheeganaysa oo tuutihii la iska dhigay qoryihii la qaatay rasaastii la qaatay waa jirtaa xataa mararka qaarkood waa ka qayb qaataan oo tuutahooda watay ka qayb qaataan oo saas uma fikiraan oo yaan tuuta laydinku arkin ma dhahaan laakiin waa shaki kuma jira taas waana runtiis ninkaas sida uu sheegayo ninka wasiirka warfaafinta sheeganaya ee hirshabeelle waa runtii si uu og yahay qof marmar xoogaa waa yaraa dantuu doonaba ha ka lahaadee waa waa ka hadla xaqiiqa waa runtiis waaqiciga dhabtaahu sheegay ma garata waa garta dardaarankaadu muxuu yahay hadda dardaarankeena wuxuu yahay annagu haddaan nahay nuqubada gobolka hiiraan ka oday ahaan waxaan leenahay waxaan leenaha dadku wax badanaan la hadalnay haddana waan la hadlaynaa kana daali mayno waxaan wadnaana waa dacwo ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ajir ka xisaabsanaynaa war waxaan leeyahay dad yahow wax badanaad isdisheen wax badanaad maalaayacni isku disheen wax badanaa hubka la isugu kiin dhiibay waxaan ognahay beelaha degan gobolka hiiraan waa dad wada degan gobolka dhul fara badan oo boqolaal kilomitr ka badan ayaa waraabay oo weliba kusoo fatahay waxaa ka baxa marka dhulkaas maaragtay beero aada u fara badan sida sisinta geleyda iyo waxyaabo lamid aha ka baxa xaqiiqatan dhulku waa idinku filan yahay ilaahay subxaanahu watacaala ha laga cabsado dagaal waad og tihiin annagu idiin sheegi mayno dhibaatada uu leeyahay waad og tihiin dad walaalaha tihiin dad xidid ahaa tihiin waxaa tihiin wiil iyo abtigiis ayaa tihiin dadka ree hiiraan waa ognaha qabaa'ilo badan ayaa ku nool gobolka hiiraan oo ilaa tobaneyo qabiil iyo wax ka badan ayaa ku nool waxaan leeyahay dadyo hub kale isugu dhiibaye gaaladu isku dirayso waxaan leeyahay ka fiirsada arrintaas ayada oo ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsada waxaan la hadlaynaa annagu dadka muslimiinta ayaan la hadlaynaa waayo ninkii maaragtay gaala ama ridaa isaga maba la hadlayno kaas waxaabaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala u toobadkeen toobadkeen kadib alla ka cabsigu yimaadaa marka waxaan leeyahay dadka shacabka ah ee ishaacaadka lagu furay ee maaragtay la isugu dhiibay hubka oo la yidhi war meeshaan dhul barwaaqaaha yaala qabsada kuwo kalena laleeyahay dhulkii miyaa la dhacayaahe reer hebel waa idinku soo duulayaan anigu dadkaas ayaan la hayaa muslimiinta ah oo ishaacaadka iyo brobagandada lagu furay oo xamiyadda qabyaaladu ay dhex martay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ha laga cabsado soomaalidu waxay dhihi jirtay dagaal wiil kuma dhashee wiilaa ku dhinta sax waayo markii qabaa'il ay tahay waa run wiil waa ku dhintaahe kuma dhasho laakiin waxaa faa'iide lagala kulmaa marka gaalada lala dagaalamayo waad ogtihiin dalkiinii waa la qabsaday dalkiinii wadamo shisheeye ayaa qabsaday waa ta gobol gobol la idiin qaybiyey waa ta federaal la idiin qaybiyey waxaas waxaa waaye labada qabiil ee yacni federaalka qabiilba qabiilka kale hala dagaalamo waayo wax badan badan ayaanu ka hadalnay u sheegnay oo nir war federaalku waa fidno waa fawdo waa diin la-aan waa macnaha si la idiin xukumaa la rabaa oo waxaa laleeyahay hirshabeelle iyo galmudug shaqe iskuma leh waa laba gobol aa laleeyahay markaasaa midba mar la cunaya marka waxaan leeyahay fidno dhan waa waxa la yidhaha federaalka wax badanaanu ka dignay ilaa bilowgii ilaa haddana waa ka digaynaa federaal ha la iska ilaaliyo ummadda soomaaliyeed ama islaamka ahi waa mid almuslim akhulmuslim waa xadiidkii nabigeena sala allahu calayhi wasalama marka walaala idinkaa walaalo ah iska ilaaliya gaaladan oo maaragtay idinku soo duushay oo dhulkiina iyo khayraadkiina rabto inay qabsato soo gaabay namadoon gebagabadan ku dhowna insha allah